أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحمد وعلى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay tfsiru suraة الأعراaf aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen nimankii cilmiga la siiyey ee kitaabka ilaahay siiyey yahuudda ahaa ee nabiy llaahi muusa iyo atbaacdiisii bedelay inla inay noqdeen dad iyagu markaa laaluushka iska qaato diintana ka been sheego macaanidaasaan ku jirnay qisadaanna macnahaasay calaaqo la leedahay qof ilaahay diin baray oo haddana diintiisii ka leexday oo adduunyadii ka doortay tusaalihiisaana la siinayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri reer maka carabtan quraysh iyo kuwa kale la deriska ah ee madiino jooga yahuudda ah naba'a aladii kii warkiisa ku aqri qisadiisii aataynaa aanu siinay hu isaga aayaatinaa aayaadkeenna aan siinay fansalakha siibmay minhaa xaggeeda ka siibmay oo aayaadkii ka xuub siibtay fa atbaca uu haleelay oo uu gaaray hu isaga ashaydaanu shaydaankii uu gaaray fa kaana ahaaday min alghaawiina kuwa baadiyoobay ee dhumay ahaaday walow shi-naa haddii aan dooni lahayn la rafacnaa waa kor yeeli lahayn hu isaga bihaa aayaadkeennaan ku kor yeeli lahayn walaakinahu isaguse akhlada wou iishay ilal ardi dhulka xaggiisa ayuu u iishay watabaca wuxuu raacay hawaahu wixii naftiisu jeclayd famahaluhu isaga tusaalihiisa kamahali lkalbi ay tusaalihiis oo kale weeyaan in taxmil haddii aada weerarto calayhi eyga korkiisa yalhad haraahire oo waa haraahirayaa ow amase tatruk haddaad iska dayso ka tagto hu eyga yalhad haraahire oo carabkiisao bannaanka usoo bixbixinayaa dalika kaagaasi mathalu lqowmi qoladii tusaalahood waaye aladiina qolada oo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna ee faqsus qisee alqasasa qisooyinka qisay lacallahum yatafakaruun bal inay fakeraan oo ay dib isugu laabtaan saa-a waxaa xumaaday almathalu maahmaah ayaa xumaatay mathalan min jihati mathalin maahmaah ahaan ayay u xumaatay alqowmu mathalulqowmi qoladii tusaalahoodii waaye aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaayeen yadlimuuna inay dulminayaan man qofkii yahdillaahu alla uu hanuuninaayo fa huwa isagu almuhtadii waa mid hanuunsan waman qofkii yudlil alla ou dhumiyaana ou dhuminayana fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray aayaddan marka iyo qisaskan allah subxaanahu watacaala halkan uuga warramaayo macaani waaweyn baa ku jirto marka wuxuu alla leeyahay watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri naba-a ladii kii akhbaartiisa khabarkiisa aataynaa aan siinay hu isaga aayaatinaa aan siinay aayaadkeenna laba tafsiir baa marka meeshaan laba dhinac baa laga fasirayaa aladiida qofkan yaa waaye watlu calayhim naba-a ladii midkan aayaadka la siiyey ee sidan u xumaaday waa ayo mufasiriintu waxay u badan yihiin balcam bin baacuuraa nin la dhihi jiray ama balcaam bin baacuuraa oo ka mid ahaa reer bani israa'iil ayuu ka mid ahaa nin marka ilaahay cilmi baray buu ahaa dacwadiisana la aqbalo ducadiisa la aqbalo ayuu ahaa ee cilmigiina marka waa ka tegay wuxuuna ka doortay laaluushka ay siinayeen reer bani israa'iil si ay nebiyullaahi muusa iyo diintii ay uga hor keenaan markii dambena waa ku guulaysteen xoogaagiisiibuu ka qaatay isagana waa ku dulloobay oo qur-aanka marka sidaas uga qisaynaya tafsiir kale wuxuu leeyahay alladii aataynaahu ninkaa isaga maahane waa nin uun qolooyinkii iyaga nimankii kancaaniyiinta nabiyullaahi ibraahim meeshii uu ka yimide ciraaq deganaa nin ka mida weeyaan sida ninka laga hadlayo tafsiir saddexaadna wuxuu leeyahay umayat bnu salti waaye ninkii shaacirka ahaa ee nebigu uu yidhi aamana shicruhu wa kafara qalbuhu shicirkiisii waa rumeeyey qalbigiisiina waa gaaloobay nin marka shicir aada u xigmad badanoo haddaad aada u feeriso yacni aada la yaabayso isleedahay qofka tiriya waaba muslim qofkan oo ilaa nebiga uu yidhi uu dalbaday in shicirkiisa loo aqriyo markii bayd la aqriyaba nebigu uu dhahayay iiwad iiwad uu dhahayay hiih hiih sidaa ayuu dhahayay hiihi ninkaana marka waa lagu macneeyaa aduu tafaasiir badan baa ku jirta laakiin qur-aanku waa ibhaamiyey wuxuu un tilmaamay marka qof aayaadkii alla un la siiyey inuu yahay waxaase loo badan yahay nin reer bani israa'iil ka mida oo balcaam la dhihi jiray inuu ahaa dayib qisas badanna de waa sii sheeg sheegaan oo hadda sheeg sheegitaankeeda xoogaa unaan ku dheeraanayno haddana waxa ka sugnaaday iyo wax kalena aan la garan karin watlu aqri calayhim iyaga korkooda naba aladii kii khabarkiisa u aqri aataynaahu aan siinay aayaatinaa aayaadkeenna aayaadka la siiyeyna marka maxay tahay waa tafsiirka labaad ee aayaadkan laba tafsiir baa ku jirta waxaa la yidhi magaca alle ee weyninka badan ayaa isaga la baray magacaas buu alle ku baryi jiray waxa alla uu ka baryana waa heli jiray macna sidaas waana tafsiirka ibnu cabaas iyo suddi ay ku fasirayaan macnaha labaadna waxa uu yahay kitaabkaa la baray oo ilaahay cilmigu wax ka baray labadaa tafsiir baa ku jirta watlu calayhim korkooda ku aqri naba aladii kii khabarkiisa aataynaa aan siinay hu isaga aayaatinaa aayaadkeennii aan siinay fansalakha ka siibtay minhaa aayaadkii xaggooda insilaaqa waa qofku markuu xuub dhacsado ayb aayadihiibuu ka xuub dhacsaday waay ayb fa atbaca waxaa gaaray marka oo haleelay oo soo qabtay hu isaga ashaydaanu shaydaankii baa marka iska qabtay oo gacanta ku dhigay ayb ay fa adrakahu shaydaan ninkii cilmiga badnaa shaydaan baa gacanta iskaga dhigay sidau doonana markaa ka yeelo fa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu min alghaawiina kuwa dhumay ayuu ayuu ka mid ahaaday walow shinaa haddaan dooni lahayn la rafacnaa waa kor yeeli lahayn hu isaga oo darajadiisaan kor u qaadi lahayn bihaa biaayaatinaa aayaadkeenna aan barnay ayaan darajadiisa kor ugu qaadi lahayn intaan aayaadkeennii barnay haddana hoos uma aanaan dhignayn haddii aan doonayno saasaan yeeli lahayn waa kor yeeli lahayn walaakinahu laakiinse isagu akhlada wou iishay ila al ardi dhulkiibuu u iishay aslu likhlaadi fi kalaami alcarab waa alibdaa'u waliqaamatu asalka waxaa weeyaan meel in lagu nagaado waay marka akhlada ila al ardi dhulkiibuu isa siiyey waaye sidii inuu ku nagaanayo weligii joogayo dhulkiibuu isa siiyey waay uu isxijiyey diintiibuu ka tegay adduunyadiibuu isxijiyey ayb tafsiir labaad basriyiinta iyagu waxay yidhaahdaan macnaha ee kelmadan akhlada ay lazima wa abdaa waa ku daahay waana laazimay waa laba macno isku dhow dhow ayb watabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisa wixii naftiisa jeclayd laba sibaa marka ilaahay tawfiiqda ku dhaafiyey si waxay tahay adduunyadiiba oo aakhiradii ka doortay sifada labaadna waxay tahay wixii naftiisa jeclaatay buu iska raacay waa laba arrinoo marka aada u xun waay al ikhlaadu ila al ardi adduunyadoo loo iisho aakhirada laga doorto iyo wax allaale wixii naftaada jeclaato inaad diin ka dhigato oo aa iska raacdo waa laba arino laba cudur oo aada u daran nabigana sala allahu calayh waali wasalam arrimahaas waa nooga cabsaday weliba adduunyada oo wuxuu yidhi maadiibaani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada laha min xirsi lmar-i cala almaali wa sharafi lidiinihi laba yeey oo baahan oo ari lagu soo daayey sida ay u fasaadinayaan arigaas waxaa ka daran sharaf jacaylka iyo maal jacaylka qofka diintiisu siday u gelayaan waa mithaal marka aada raa'ic u ah tusaale labaadna mar kalena nebigu sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi itaqu dunyaa wataqu nisaa adduunyo iyo haween iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iila kanat fi nnisaa wuxuu kaloo nebigu tilmaamay faqriga inuusan nooga cabsanaynin ee adduunyada uu nooga baqayo saxaabadiisu usoo galay iyagoo faqri ka sheekaysanayo markaasuu wuxuu yidhi alfaqra takaafuun faqri miyaa ka cabsanaysaan wallaahi latusabunna calaykum addunyaa sabban xataa laa yaziiqa qalbu mri'in ilaa hiih ilaahan ku dhaartay adduunyada waa la ydinku shubi doonaa ilaa qof qalbigiisa uunan leexanin ilaa iyada lee iyada darteed un oo u leexdo mar kale nebigu wuxuu yidhi malfaqra akshaa calaykum maal ayaa baxrayn looga keenay nebiga sala allahu alayh waali wasalama ansaartii marka salaadii subaxay nebiga lasoo tukadeen markii salaadii la tukaday ee nebigu ka baxay ayay nebiga istustuseen oo waa xoogaa way qooraansadeenoo ha idin arko maalkaa wax idinka siiyey is yidhaahdeen markaasuu nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi adunukum samictum ana abaa cubaydata qadima min albaxrayni bimaal waxaan maqlay abuu ub inaad maqasheen abuu cubayda inuu maal kala soo galay baxrayn saasaan u malaynaa inaad maqasheen haah bay dheheen markaasuu nebiga yidhi abshiruu waamiluu maa yasurukum bishaaraysta wax idin farax geliyana yididiileeya malfaqra akshaa calaykum faqri idinkagama cabsanayo walakin akshaa calaykum walaakin akshaa calaykum addunyaa adduunyadaan idinkaga baqayaa an tanaafasuuha inaad ku tartantaan fatuhlikakum kamaa ahlakat man kaana qablakum oo ay idin halaagto say u halaagtay dadkii idinka horreeyey oo kale axaadiis fara badan baa nebigu oo marka macnahaas ku tilmaamay hawo oo la raaco iyo wax naf jeceshahay oo la raacona iyadana waa khatar qur-aankana meel ay ku timid oo lagu ammaanay ma jirta hawada ninkaa marka wixii naftiisa jeclaydoo uu raacay uu iska goyn waayey iyo adduunyadii oo u iishay waayo marka ad maanta waxaa adduunyadu say tahay iyo siday nagu tahay nin walbaa waa ogsoon yahay haddana qofka waxaa laga rabaa un inuu qalbigiisa aakhirada iyo iyada mar walba aakhirada ay la weynaato oo uuna ogaado inay aakhiradu harayso weligeedna joogayso bal adduunyada darteed nebigu wuxuu tilmaamay diintaba in looga baxaayo oo xadiid baa wuxuu ahaa baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli lmudlim yusbixu rajulu fiiha mu'minan wayumsii kaafiran wayumsii mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min addunya acmaasha la degdega liajli fitna imaanaysa darteed qofku subxi buu waa beriisanaya isagoo mu'mina galabtii gaal isagoo abaa gabalku u dhacaya gabalkiibaa isagoo mu'mina oo u dhacayaa subxi waagu wuxuu beriyaa isagoo gaal ah maxaa dhacayna yabiicu diinahu bicaradin min addunya diinkiisiiba uu adduunyo yar siisana uu diintiiba uga baxayaa bal fiiri waxa qofka muslimka ugu weyn waa diinta uu haysto wax adiga lagu siiyey oo inaad ku baqiisho ay tahay waa diinka haddii iyadii ay ugu raqiisnaata ka waran marka ayb kollaba qofku baahi u dhiman maayo dadka badanaa waxaas raadiyana dad hadda baahi u dhimanaya xataa ma aha oo adduunyada un diinkii ka dooranayo waa halis marka aadayna khatar u tahay famathaluhu tusaalihiisu marka kaasi ka mathali lkalbi ey tusaalihii oo kale waaye in taxmil haddaad weerarto calayhi eyga yalhad waa haraahirayaayo carabkiisuu bannaanka soo bixinaya haddaad marka eriso ow amase tatruk haddaa ka tagto hu isaga yalhad haraahiree labada kolba waa iskugu mid tusaaluhu muxuu u dhacaa marka wuxuu u dhacayaa ninka sidan ah in la waaniyo iyo inaan la waaninin waa isugu mid macnaha mar haddii diinkii uu ka tegay adduunyadii ka doortay waano iyo qeyrkeed waa iskugu mid waayo sida eyga haddaad dhagax ku tuurto iyo haddii aad ka tagto labadaba ma daynaya carabkiisa inuu banaanka soo bixinayo ma daynayo tusaalihiisu marka sidaas waay ninkanna waanada iyo waana la-aantu waa iskugu mid dalika kaagaasi mathalu lqowmi qoladii tusaalahood waay aladiina qolada oo kadabuu biaayaatina aayaadkeenna beeniyey faqsus qisee alqasasa qisooyinka u qisee lacallahum waxay mudan yihiin yatafakaruuna inay fakaraan alimaamu lbaqawi wuxuu yidhi aayaddan markuu ka hadlaayey wa hadihi ashaddu aayatin cala alculamaa aayaddaani wuxuu yidhi waa aayadda ugu daran culimada korkooda leanna ninkan culumow ahaa nin waxyaqaanow ahaa sidaan haddana heerkan uu gaaray ay in lagu shabaho marka qofka cilmiga leh oo cilmiga xambaarsan aayaddaani waciid aad u daran iyo goodi aad u darana ugu sugan inuu ilaahay uga cabsado cilmiga uu leeyahay ilaahayna kaalmo weydiisto inuu dariiqa toosan mar walba uu ku hayo ayb wadalika ana allaha ahbara anahu aataahu min ismihi alacdam wاldacawaati اlmustajaabati wاlcilmi wاlxikma ayuu wax ka siiyey fastawjaba bالsukuuni ilى اddunya waاtibaaci اlhawaa wuxuu waajibsaday tagyiira الnicmati calayhi nicmadii in laga dooriyo laga qaado walinsilaaqi canha iyo inuu ka baxo ayb waman اladii yaslamu min haatayni اlkhallatayni ila man casamahu اllah labada arrinee ninkan lagu eedeeyey yaa ka badbaadayuu yihi marka ilaa qof ilaahay dhowray maahane adduunye yaan jeclaynna naftiisu waxay jeceshahay yaan rabin labada shay ee ninkan meesha uu ku gaaray cid ka badbaadeysaa male ilaa ninkii alla ka badbaadiyey maahane ayb xadiidka marka maadiibaani jaa-icaani buu keenay ayb saa-a waxaa xumaaday almathalu saa-ada faacilkeeda waa la qadarayaa waa almathalu mathalantaanna waa tamyiiz alqowmuna waa almaqsuusu bidami oo mubtadaha ahaa ama khabarka ahaa waxaana lagu soo qadaraa mathalulqowmi baa la dhahayaa tarkiibku marka wuxuu noqonayaa saa almathalu tusaalaa xumaaday mathalan min jihati mathalin tusaale ahaan buu u xumaaday alqowmu almaqsuusu bidami midka eedda lagu gaaryeelayo waxa la caynayo mathalulqowmi qolo tusaalahood waay aladiina qolada oo kadabuu beeniyeen biaayaatina aayaadkeenna wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaayeen yadlimuuna inay dulminayaan man qofkii yahdilaahu alla uu hanuuninayo fa huwa isagu almuhtadii ku hanuunsan waay waman qofkii yudlil alla uu dhuminayana fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljini waal-ins walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee dara'naa waaa waanu abuurnay lijahannama jahannamo darteedaan u abuurnay kahiiran in badan oo min aljini jinniga ka mida wal-insi insiga ka mid ah lahum kuwaas oo lahum oo u sugnaaday quluubun quluub quluubta oo laa yafqahuuna aynan ku fahmaynin bihaa quluubta aynan ku fahmaynin waxba walahum waxaa u sugnaaday acyunun indho laa yubsiruuna indhaha oo aynan ku arkaynin bihaa iyaga indhahaas walahum waxay leeyihiin aadaanun dhego dhagaha oo laa yasmacuuna aynan ku maqlaynin bihaa dhagahaas ulaa-ika kuwaadaasi kal ancaami xoolihii oo kala waay bal e hum iyagu ayaa adalu ka dhumitaan badan oo xoolo iyaga takliif iyo waxba kuma xirnee iyagaa ka daranba oo ka dhumitaan badan ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alghaafiluuna kuwa dhoohan ah oo ka dhoohan wixii loo abuuray walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe dara'naa lijahannama jahannamaan u abuurnay dara'naa bimacnaa khalaqnaa waayo dara allahu khalqahu yadra'uhum dar-an ayb uu abuuray ay khalaqahum lijahannama jahannamo ayaan u abuurnay kahiiran in badan kuwaasoo min aljinni jinka ka mida walinsi insiga ka mid ah qolo badan oo jinniga insiga ka mida waxaan u abuurnay buu alla leeyahay jahannamo walciyaadu billah marka alla uu u abuuray qolada inay jahanamo galaan ma dulminayaa ilaahay maya oo ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo acmaashii ay jahanamo ku kasban lahaayeen iyagaa ikhtiyaarkood iyo miyirkood ku samaynayeen markaasuu alla abaal marinaya subxaanahu wa tacaala ee ilaahay cilmigiisa maxdiga ah iyagoon waxba samaynin anaa idin og dad xun baad ahaa lahaydeen naartaan idin gelinayaa ma yeelaya saas ilaahay oo ilaahay cadaaladiisa waa bannaanku soo dhigan cilmiga alle ee saabiqa waa og yahay qofka naarta gelayo haddana ilaahay ku maxkamadayn maayo arrintaas bis ee marka la abuuro caqlina la siiyo ikhtiyaarna la siiyo hadda aan la dirqinaynin ayuu acmaashii jahanamo la imaanayaa ee waa nin jahanamo u darban marka oo loo abuuray waana meesha markaa ilaahay uu leeyahay walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun waa la leeyahay acmaalay naarta ku gelayaan lahum kuwaasoo lahum oo u sugnaaday quluubun ayay leeyihiin quluub quluubta oo laa yafqahuuna aynan ku fahmaynin bihaa quluubta quluub aynan u isticmaaleynin inay xaqa ku fahmaan walahum waxay leeyihiin acyunun indho laa yubsiruuna aynan ku arkaynin bihaa iyaga walahum waxay leeyihiin aadaanun dhego laa yasmacuuna aynan ku maqlaynin bihaa dhagahoodaas xubnihii ilaahay waa siiyey laakiin ma isticmaalayaan ma rabaan in lagu soo qaadana ma rabaan ayb waqtigiisii wuxuu ka dhigay waqti uu shaqo ku jiro marka uu shaqada ka maqan yahayna waqti maankiisa uu dooriyo ama uu maandooriyo ku dooriyo ama uu ku dooriyo lacib iyo lahwi iyo dheeldheel uu ku dooriyo shaqada markuu saa uga yimaadaba waxaa ciyaara u dalban uu fiirsanaya marka uu guriga tagana geg waa isdhigayaa subaxdiina shaquu ku orday noloshii saasay noqotay marka nacam ruutiini iyadoo ay saa noqotay ee ninkaasi marka qalbigiina ma isticmaalin alla siiyey indhihii ma isticmaalin dhegihiina ma isticmaalin ayb ulaa-ika adduunkuna maanta hadda waxa uu lahwiga iyo waxaan u badiyo adduunku maanta waxuu badi uu badinayaba waxay tahay wax qofka ka dhuminayo wixii loo abuuray ulaa-ika kuwaadaas kal ancaami xoolihii oo kala war bal ee hum iyaga ayaa hum iyaga kuwan ayaa adallu ka dhunsanaasho badan min al ancaami xoolaha leanna xoolaha iyaga caqli lama siinin takliifna lama saarin kuwan caqli bay dheer yihiin xoolihii ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alghaafiluuna weeyaan kuwa dhoohan wixii rabbi u abuuray kuwa ka dhoohan walilaahi alasmaa-u lxusnaa fadcuuhu biha welilaahi alla oo keliya unbow al asmaa-u magacyadii ay u sugnaadeen alxusnaa wanaagsanaa ee fadcuu caabudahu alla caabuda bihaa asmaadaa ku caabuda wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinayaan fii asmaa'ihi magacyadiisa kuwa leexinayo ilayo iska ilaaliyo ka leexa sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan welilaahi alla oo keliya unbau u sugnaaday al asmaa-u magacyadii alxusnaa wan wanaagsanaa aayadda marka waxay tilmaamaya ilaahay inuu magacyo wan wanaagsan leeyahay nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina lilaahi tiscatan wa tisciina sma ilaahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay mi-atan ilaa waaxida boqol hal laga reebay man axsaahaa dakhala aljanna magacyadaa qofkii koobo jannaduu galay culimadana man axsaahaa waxay ku macneeyeen qofkii magacyadaas xifdiyo macaanida laga wado magac kastana fahmo magac walba shaqada ou u dirayna qabto saddexdaas waay nacam qofkii iska xifdiyo uun macaanidooda aqoonin maaha ayb leanna asmaada alle isim walbaa macnuu leeyahay waa in la fahmaa macnihiisa isim walbaana waxbuu ku amrayaa ama waxbuu kaa reebayaa marka man axsaahaa dakhala aljanna marka la leeyahy waa nin diintii oo dhan ku dhaqmayba leanna ilaahay markuu leeyahay araxmaan magac allo allow magac u yahay sifo oo naxariisa waa tilmaamayaa adigana muxuu kaa rabaa magacaas naxariista alle inaad rajaysid asbaabtii lagu heli lahaana aada ku dadaashid naxariistii ilaahay atawaab marka la leeyahay towba waajib kugu ah waay yaa laga qaadana wahaakadaa asmaada ilaahay marka sidaa inay tahay asmaada haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamay alxusnaa buu yidhi kulligood waa wanaagsan yihiin magac xun male ilaahay ayb asmaada ilaahay marka sagaashan iyo sagaal waa ka badan yihiin xaqiiqdu nabiga sala allahu alayh wali wasalam xadiidu wuxuu ku yidhi as'aluka bikuli ismin huwa laka ilaahu waxaan kugu su-aalanaa magac kastood leedahay samayta bihi nafsaka nafsadaada aada ku magacowday ow anzaltahu fii kitaabika ama aada kitaabkaaga kusoo dejisay ow callamtahu axadan min khalqika ama aada bartay qof khalqigaaga ka mid a aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindaka ama adiga aadba reebatay oo cid kaleba aadan barin oo qeyb ah dadku aynan garanaynin marka asmaada waa ka badan tahay sagaashan iyo sagaal kuwa waxaa jira ilaahay maaha cid kaleba aysan aqoonin magacyadaa wanaagsan buu alla leeyahay magacyadaa ilaahay marka waxaa ka dhalanaya magac walbo asmaada alle waxay u badan yihiin mushtaqaat mushtaq carabiga waxaa la yidhaha asmaada carabigu waa jaamid iyo mushtaqay u kala baxaan mushtaq waa magacii wax laga dhambali karo oo tilmaan iyo wasfi qofkii tilmaan looga dhigi karo oo siyaabo kala duwan u imaan karo mushtaqay marka u badantaha asmaada alle ishtiqaaqaasina wuxuu keenayaa macno ah magac walbaa waxa ishtiqaaqiisu yahay sifo inuu alla u yahay alraxmaan hadda waa magac maxaa laga marka laga keenay raxma min alraxma meeshaa marka waxaa weeyaan alla inuu raxmad ku sifaysan yahay alcaliim markaad tiraahdid ilaahay inuu cilmi ku sifaysan yaha laga qaadana wahaakada alcasiiz markaad tiraha ilaahay inuu cizo leeyahay sharaf wahaakada marka magac walba inuu leeyahay tilmaan magacaas laga qaatay ayaa jirto qofka inuu rumeeyaa laga rabaa haddii uu yidhaahdo magacaani waa mujarad meel oo u socdana lama yaqaano wax tilmaano ilaahay uu ka leeyahayna ma jiro oo uu yidhaahdo caliimun bilaa cilmin ilaahay caliim waa dhahayaa aniga magaciisu waa yahay caliim laakiin sifo cilmi la yidhaaha ilaahay ma laha hada hadduu yidhaahdo ilxaaduu gelayaa marka waana midda aayadda ay diideyso ayb asmaada alla waxaa ku jiro asmaa aan ilaahay lagu magacaabi karin ilaa iyada oo muqayad a maahane oo lamaano ah magac kalea ku lamaansan asmaadaas oo kale maalan waxaa ka mid a alqaabidu lbaasit alqaabidu lbaasitu labadooda markay wada jiraan markaas sifa ammaana ku jiraysa albaasitu ilaahay waa midka risqiga fidiya alqaabidu waa midka ceshto risqiga hadduu doono haddaad tiraa ilaahay waa qaabid keliya haddaad dhahdo oo risqigu dadka ka celiyaa taasi sifo ammaana ma noqonayso laakiin markaad tira alqaabidu albaasid labada isku sheegto de waxaa kasoo baxaysa qudro ilaahay inuu leeyahay ninkuu doonana wax siin karo ninkuu doonana u diidi karo almaanicu lmucti yaa ka mida ayb almuqadimu lmuahir ilaahay qofkau doono hore u dhigaa kau doonana gadaalo u dhigaa haddaad tiraahda ilaahay waa gadaal u dhige bis ilaahay marka gadaal u dhige keliya ammaan ma noqonayso hore u dhige gadaal u dhige labadaas weyna ma asmaada marka qaar saas ah baa ku jiro qaar waxaa ku jiro aan ilaahay asmaada alla marka adusyaalkaasay ugu badan yihiin inta hadda laga sheegi karo inta ugu muhiimsan intaa in la ogaado wadaru ladiina wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinayaan fii asmaa'ihi magacyadiisa magacyada allay la leexanayaan way leexinayaan ilxaadka asmaada alla lagu sameeyo waa dhowr nooc ilxaadka asmaada alla lagu sameeyaa waa dhowr nooc haddii asmaada alla a ku shabahdid asmaada makhluuqaadka ilxaad baa ilaahay ku samaysay asmaadiisii leanna makhluuq iyo alla isma shabahaan haddii magac ilaahay isku tilmaamay malaha aad tiraahdid oo aada dafirtana ilaahay subxaanahu wa tacaala naqsi baad ku keentay waa ilxaad iyadana haddii aad tiraa asmaadaani waa magacyo mutuxan keliya oo aan sifayo waxba ka imaanaynin waa ilxaad iyadana asmaada alla lagu sameynayo ayb haddaad magacyadii alle asnaam magacyo uga dhigto siday mushrikiintii carabta samay jireen allaat min allahay ka keeneen alcuzaa min alcasiiz magacyadii alley marka ku ciyaarayaan kuwaa marka magacyada alle leexinayo ka tag ka taga sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa waxa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan wa miman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun wa miman waxaa ka mid a wa miman duul khalaqnaa aan abuurnay ummatun ayaa ka mid ah ummad ummadda oo yahduuna hanuuninayaan annaasa dadkay hanuuninayaan bilxaqi xaqa ku hanuuninayo wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku cadaalad falayo xukumaya xaqa dadkii kuwaasaa ka mida kulligood ma wada xuma dadkii waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey sanastadriju waan sabaansabaynaa hum iyaga min xaysu meel ayaan ka sasabaynaa laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii lahum wa umlii waan u koranayaa lahum iyaga waa u koranayaa waa u suganayaa ina kaydii aniga shirqoolkayga matiinun mid aada u daran waay oo adag awalam yatafakkaruu miyaynan fakerin waa yaabe maa bisaaxibihim saaxibkood ma ahaanin dhexdiisa min jinnatin ay jinnatun wax waalle ah in huwa maa huwa isagu ma ahan ilaa nadiirun mid digayo mubiinun digidiisu caddahay maayo wax kale ma aha wa minman duul khalaqnaa aan abuurnay ummatun ayaa ka mida ummad ummadda oo yahduuna hanuuninayaan bilxaqi xaqa dadka ku hanuuninayaan wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna xukumayo oo dad marka xaqii xukumayaa ku jiro ummaddaana marka ibnu cabaas wuxuu yihi waxaa loo jeedaa ummatu muxamed waana muhaajiriintii iyo ansaartii iyo intii markaa raacday oo iyaga ixsaan iyo wanaag ku raaceen ibnu cabaas sidaasu ku fasiray wa miman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun asxaabtii rasuulka waay iyo intii wanaag ku raacdo qataada wuxuu yihi balaqnaa ana nabiya sal l slama kana idaa qara'a hadihi اlaaya waxaana soo gaartay buu yihi nebigu hadduu aayaddan akriyo wuxuu dhihi jiray haadihi lakum tan idinkaa iska leh waqad ucdiya alqowmu bayna aydiikum mihlahaa yahuudna iyadoo kalea la siiyey hore wa min qowmi muusaa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun waa soo marnay taas marka qoladaas ayaa iska leh tanna waxaa iska leh ummadeenna waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey sanastadriju waan sabaansabaynaa hum iyaga min xaysu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn ayaan ka sasabaynaa meesha marka aayaddan macnaha aayaddan ku jiraa wuxuu yahay istidraaj waxa la yidhaha aayadda lagu sheegay istidraajna waxaa la yidhaha sabaansab asalkiisuna waxa uu yahay qofka la rabo in la shirqoolo in loo seeto dheereeyo isagoon iska jirinna la qabto oo dembigiisii iyo wixiisii isagoo ku jiro ku jiro wax la moog yahay la yska dhigo isagoon iska jirin dhab la siiyo waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeena sanastadriju waan sabaansabaynaa hum iyaga min xaysu meel ayaan ka sasabaynaa laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii wa ana aniga umlii waa u koranayaa waa u suganayaa lahum iyaga ina kaydii shirqoolkayga matiinun weeyaan mid aada u adag xadiid baana ahaa nabigu sal ll ly slam uu yihi in allaha la yumlii lildaalimi ilaahay qofka daalimkaa waa u kortaa waa u sugtaa xataa idaa akhadahu haddii uu qabto lam yuflithu ma sii daayo alle haddii mar la qabto lasii dayn maayo marka isagiina wuxuu moodayaa dulmigiisiibuu wadayaa wadayaa wadayaa isagoo u haysta marka in laga raalliyahay isagoon iska jirin baa la qabanaya awalam yatafakaruu miyaynan fakerin maa bisaaxibihim saaxibkood ma ahaanin dhexdiisa min jinnatin ay jinnatun wax waali ah yacni nabiyullaahi maxamed wax waaliya ma qabo wa maa bisaaxibihim maa fii saaxibihim saaxibkooda dhexdiisa ma ahaanin min jinnatin ay jinnatun wax waali ah in huwa maa huwa isagu ma ahan ilaa nadiirun ku digayo waayo mubiinun digidiisa caddahay awalam yanduruu miyaynan fiirinin fii malakuuti samaawaati samaawaadka mulkigooda miyaanay fiirfiirinin oo aynan kuku tadaburaynin waalardi iyo dhulka mulkigiisa iyo wamaa kii khalaqallaahu alla uu abuuray oo min shay-in shay ah wa an casaa an yakuuna wa an hushaniye iyo wa an hushaniye casaa inuu dhow yahay oo xaqiiq uu yahay an yakuuna inuu ahaanayo qad iqtaraba inuu dhowaaday ajaluhum waqtigooda inuu soo dhowaaday miyayna nimankaani ku tadaburaynin oo fiirfiirinaynin fa biayi xadiidin sheeka tii ahoo tee ahoo bacdahu bacda hada alqur'aani qur-aankan kadib yu'minuuna ay rumaynayaan xaggay xaggaba waa laga maray awalam yanduruu miyaynan ku tadaburin nadara haddii fiil lagu gudbiyo macnaheedu waa tadabur awalam yanduruu miyaynan fiirfiirinin fii malakuuti samaawaati samaawaadka mulkigiisa waalardi dhulka mulkigiisa wamaa miyaynan fiirinin iyo kii khalaqallaahu alla uu abuuray oo min shayin shay ah wax kasta oo alla uu abuuray miyaanay fiirfiirinin oo aynan ku tadaburaynin wa an casaa naftoodii baa loo soo laabtay marka wa anhu shaniya miyaysan fiirfiirinaynin shaniga ah casaa an yakuuna inay dhowdahay an yakuuna inuu ahaado qad iqtaraba inuu dhowaaday ajaluhum waqtigooda iyaga laftooda adduunyada ma iska joogayaan waqtigoodii inuu dhowaaday miyaynan ku tadaburaynin bal fiiri bani aadamka siduu ilaahay meelo badan waxuga tusaaleynaya dhulka iyo cirkaan haddaad fiiriso mulkigiisa dhulkan haddaad fiiriso ood eegto wax allaale wixii ilaahay abuuray aada fiiriso qudrada alle iyo waxdaaniyada alle ayaa kuusoo baxayso dheel dheel miyaa marka waxaas laysku abuuray haddana adiga laftaada inaadan adduunyada joogaynin fiiri nacam waqtigaagii inuu dhowaaday bal is isxisaab oo fiiri nacam wa an casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhu oo waxaad arkaysaa adigii aabbahaa waa dhintay awowgaa waa dhintay hooyadaa waa dhimatay ayeydaa waa dhimatay waalidkii adiga ku dhalay adduunyadii ma joogaan adigii adduunyada ma joogaysaa maya waqtigaagii marka waa soo dhawaanayaan taa lafteeda marka tadabur ayay rabtaa marka mowdka in lagu baraarugo ayuu u baahan yahay qaflada ugu daran waxay tahay marka mowdka la iloobo isagiina kadis uu ku imaanayaa oo ma ogin waqti uu noo imaanayo isagii waa kadis haddana innagii waa moognahay oo waxa aan ugu moogn mooganaansho badannahay waxaad moodaa waa mowdki iyo geeridi qofka isagoo ordayo unbuu geb dhahaya allahu mustacaan walidalika nabigu wuxuu yihi akiruu min dikri haadimi ladaat war geerida xasuusteeda iyo sheeg sheegeeda badiya ibnu cumar oo wiil dhalinyaro aba wuxuu ku yihi kun fi dunyaa kaanaka gariibun ow caabiru sabiil adduunyada dhexdeeda musaafir ku ahaw markaa ibnu cumar wiil yarow aha wiil yar markaa nebigu xataa dadkii dhallinta yaraa saas u waanin jiray ee qofku marka hadduu is yidhaahda laakiin weli wax badan baa kuu dhiman waa dhallinyarta adduunyada waa la joogaa adduunyadii marka mid sidaa lagu joogaayo maaha mana loogu talagelin haddii marka mawdku qofku xasuusto camalkii waa ku dadaalaya haddii uunan xasuusaninna camalkii waa ka dheeraanaya qalbigana waa qallalaa marka waxaa qalbiga qallajiya waa mawdka oon la xasuusanin ayb fabiayi xadiidin haddana waano kale qur-aankii haddana isaguna waa waano fabiayi xadiidin sheeka tee ahoo bacdahu bacda alqur'aani qur-aanka kadib yu'minuuna ay rumaynayaan qur-aankan sidan u hadlaayo isagana miyounan qalbiga dhaqaajinaynin oo aan lagu waano qaadanaynin dhowr waanaa la ysugu daray kuwa la wax la arkaayo iyo wax la aqrinayo iyo wax adiga naftaada ku jiro bal fiiri qur-aanka balaaqadiisa nacam halkan baa waxaa laysugu geeyay makhluuqaat waxyaabo matluwaat oo la aqriyo qalbiga taabto qur-aankii baa ugu weyn iyo adiga wax kugu saabsan oo ajalkaagii iyo waqtigaagii yaa lagugu xusuusi ayaa yaa lagugu waaninayaa man qofkii yudlilillaahu alla uu dhuminayo falaa haadiya ku hanuuninayaa lahu isaga uma sugnaanin wayadaruhum waa ka tegayaa alle fii tuqyaanihim xadgudubkooda iyo baadidooda dhexdeeda ayuu alle uga tegayaa yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin iyagoo wareersan ayuu baadida uga tegayaa allah subxaanahu watacaala marka hadda qof ilaahay baadiyeeyey lama hanuunin karo haddii qur-aankii lagu akriyo ma dhaqaaqayo yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can isaacati saacadday wax kaa su-aalayaan ayaana hadma ama waqtima ayaa mursaahaa sugnaanshadeeda ay ahaatay ama istaagiddeedu ahaatay ayaana goorma ayaa mursaahaa istaagiddeedu ay ahaatay qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale maahna cilmuhaa saacadda ogaalkeeda cinda rabbii rabbigay agtiisa u ahaaday laa yujalliihaa ma ogeysiinayo oo ma faydayo liwaqtihaa waqtigeeda fii waqtihaa yacnii waqtigeeda dhexdiisa ilaa huwa isaga maaha cid kale ma oga laa yujalliihaa ma oga oo cilmigeeda uma faydna liwaqtihaa iyada waqtigeeda la ogaado ilaa huwa isaga unbaa og cid kale ma oga haqulad way cuslaatay saacaddu fi samaawaati samaawaadka dadka dadka ku sugan dhexdooda iyo wal ardi dhulka korkiisa kuwa ku sugan way ku cuslaatay saacaddii ayb laa ta'tiikum idiin imaan maysa saacaddii ilaa baktatan kada unbay idinkugu imaanaysaa idinkoon iska jirin yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan way ku su-aalayaan saacaddii kaannaka sidii adiga oo xafiyun mid og aad tahay canhaa saacadda xaggeeday ku su-aalayaan sidii inaad og tahay ood ogaalkeedii ku xeel dheeraatay oo kale qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale ma ahna cilmuhaa iyada cilmigeeda ogaalkeeda cindallahi ilaahay agtiisa u ahaaday walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga yasaluunaka waxay ku su-aalayaan can isaacati saacaddii bay ku su-aalayaan ayaana waa darfu zamaan macno daraf bay leedahay iyada laakiin marka waa ism ismu zamaan weeyaan bimacnaa matana ayaana goorma waqtigeema ayaa mursaahaa saacadda istaagiddeedu ay ahaatay asalka marka mursaahaa marka ficilku waa rasad rasadna waxaa loo isticmaalaa arsatna waa la yidhaahdaa waxaa loo isticmaalaa doomuhu marka ay siday u socdaan dekedda ay kusoo xirtaan waxaa la yidhaahdaa waa baroosinkiibuu dhigtay markabkii doontii baroosinkay dhigatay markabkii baroosinkiibuu xirtay macnuhu marka waxay tahay ayaana mursaaha waqtiga saacadda ay sugnaanaysa oo ay taagan tahay oo dhacaysa ay qiyaamuha waa suuratu huudna waxaan ugu tegaynaa waqaala arkabuu fiiha bismi illaahi majariha wa mursaaha wa mursaaha yacni waqta irsaa'iha waqtigay dhul sal dhiganaysa marka waxay ku su-aalayaan waay saacadda ayaana goormaa mursaaha saldhigashadeedu waa goorma saacaddii goormay marka istaagaysaa ayb qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale maahana cilmuhaa saacadda cilmigeeda cinda rabbii rabbigay agtiisa u ahaaday qof ma oga kale laa yujalliihaa liwaqtihaa waqtigeeda ma ogaanayo oo ma oga ilaa huwa isaga unbaa og cid kale oo waqtigeeda og ma jirto ay laa yakshifuhaa ma feydaayo walaa yudhiruhaa mana muujinayo ilaa huwa isaga unbaa feydayo oo muujinayo saacadda ayb mujaahid isaga wuxuu yihi laa yujallihaa lala la imaan maayo saacaddii liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa kula imaan maayo ilaa huwa isaga unbaa la imaanaya alleh haqulad way cuslaatay fi samaawaati waalardi fii ahli samaawaati waalardi cir iyo dhul kuwa ku sugan saacadda way ku cuslaatay dhexdooda ee mu'miniintii iyo gaaladii labaduba hadday saacaddu dhacdo culays waa yimid mu'miniintiina intaynan dhicin xataa culaysay ku haysaa saacadda leanna maxaa yeelay waxay ogyihiin inay imaanayso oy dhacayso ayb macnahaasaa marka ku jiro fi suurati shurana alla wuxuu yihi waladiina aamanuu mushfiquuna minha wayaclamuuna anaha alxaq alaa ina aladiina yumaaruuna fi saacati lafii dalaalin baciid kuwa mu'miniinta ilaahay rumeeyey saacaddii waa ka baqayaan haqulat fi samaawaati fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum imaan ma idiin imaan maysa saacaddii ilaa baktatan kada unbay idinkugu imaanaysaa idinkoon iska jirin marka alimaamu lbaqawi halkan wuxuu keenay xadiidkii bukhaari iyo muslimba ay wariyeen min xadiidi abi hurayra ana rasuula llahi sal l slama qaal lataquumana asaacatu saacadda waa dhacaysaa waqad nashara arajulaani thawbahumaa thawbahumaa baynahumaa falaa yatabaayacaanihi walaa yatwiyaanihi nabigu sal ll ly slam wuxuu leeyahay saacaddii baa dhacayso iyadoo laba nin oo wax kala iibsanayso maradii ay fidiyeen ay kala gadanayeen baa'iciina maradii uu gadaayey buu fidiyey kii gadan lahaana maradii buu iska fiirfiirinayaa saacaddii baa ku dul dhacayso maradii la duuduubi maayo lacagtii la kala qaadan maayo khalaas saacaddii baa ku dhacayso yacnii kadada ay saacadda ku dhacayso fiiri dadkii oo dunyadoodii ku mashquulsan ayay saacadda ka dul imaanaysaa walataquumana asaacatu waqad insarafa alrajulu bilabani laqxatihi falaa yaqcamuhu ee saacadda way dhacaysaa iyadoo ninkii xoolaha lahaa xoolihiisii ou caanihii ka maashay cab uu isleeyahay isagoon cabin oo aan cabidii gaarin bay saacadda ku dhacaysaa ayb marka waxay tilmaameen marka laa taأtiikum ilaa bagta qul waxaa kaan yasaluunaka way ku su-aalayaan kaanaka sidii adiga oo xafiyun mid aada ugu xeel dheeraaday cilmigeeda canhaa saacadda xaggeeda saacadda weydiinteeda xaggeeda ku xeel dheeraaday sidii inaad tahay ayay ku su-aalayaan saacaddii marka kaanaka xafiyunna waxay tahay caalimun bihaa xafiy qofka waxaa la yidhaahdaa marka uu shayga aada intuu u raacraaco gees walba uu ka baaro ka raacraaco cilmi badan u yeesho macnuhu marka waxaa weeyaan yas'aluunaka way ku su-aalayaan canhaa cani saacatihi kaa su-aalayaan kaanaka sidii adiga oo xafiyun mid aada u raacraacay cilmina u yeeshay inaad tahay oo kale ayay saacaddii kuu su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale ma ahna cilmuhaa saacadda cilmigeedu cinda allahi ilaahay agtiisuu ahaaday walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaaa allah qul waxaad tidhaahdaa laa amliku anigu hanan maayo linafsii nafsadeyda u hanan maayo nafcan nafci dheef walaa daran dhib midna u hanan maayo ilaa maa shaaa allahu ilaahay inu wuxuu doono ma ahanin walow kuntu haddaan ahaan lahaa aclamu inaan ogahay algeyba geybka inaan ogahay lastakhartu waa lastakhartu waan badin dalbi lahaa oo waa badsan lahaa min alkhayri khayrkaan badsan lahaa wamaa masaniya suu-u xumina ima taabateen ayb xumi ima taabateen in ana maa ana anigu maahi ilaa nadiirun mid digaya un baan ahay iyo wa bashiirun ku bishaaraynaya liqowmin qolo u bishaaraynaya yu'minuuna rumaynayaan qul waxaad tidhaahdaa laa amliku hanan maayo linafsii aniga nafsadeyda uma hananaya nafcan nafci iyo walaa daran dhibtoona marka haddii nebigii la leeyahay u sheeg oo waxaad tidhaha anigu dhib iyo dheef isu hanan maayo mana isu hanan karo ilaa maa shaa allahu ilaahay wuxuu doono maahan marka awoodda sare allah iskale subxaanahu watacaala haddii marka nebiga dhib iyo dheef labada midna gacan kuma hayo uu leeyahay oo uu ka taagay yaa dhib iyo dheef hayn kara marka oo ilaahay subxaanahu watacaala ka soke ah maya ma jirto dadka qaar marka dhibka iyo dheefta waxay ka raadiyaan qaar jin ayay dhib iyo dheef ka raadinayaan qaar waxay ka raadiyaan dad saalixiin oo awliye alla ah yay ka raadiyaan aayaddanna waatan waxay leedahay dhib iyo dheef waxba gacan kuma haayo nebiga sidaa dheh baa la leeyahy dhib iyo dheef marka allah iskale allaha isaga hayo dhibka iyo dheefta isagaa gacanta loo hoorsadaa marka cid kale oo aan dhib iyo dheef gacan caqli maahan marka aan gacanta ku haynin inaad wax isii tiraahid isagiiba ma haystee ayb xadiidkii ibnu cabaasna nebigu kula dardaarmay wuxuu ahaa idaa sa'alta fas'al illaah haddaad wax su-aalanaysid yaa la weydiina allah waida stacanta haddaad kaalama rabtana fastacin billaah muslimiinta marka meelaha aada looga soo galay waxaa ka mid a caqiida xumada ee waagii hore waxaa jiray un muslim de qur-aanka uu caqiido u ahaa sunnada nebiga ay caqiido u ahayd labadaas macaanidoodana aada u fahamsan ayaa jiri jiray rabbigooday si dhaba ugu xirnaayeen mar walbana guul iyo wanaag iyo barwaaqay ku jireen iyo khayr haddii la imtixaanana xag alle in laga imtixaanay bay fahmayeen hadda laakiin waa nalagu tira badiyey arrimihiin nin walbaa marka boqolaal kiis ayaa ku xirxiran meelo badan baa dhibka iyo dheefta uu ka fiirinayaa waxay keenaysaa taasi marka ku-xirnaashadii alle in la dhumiyo haddii ku-xirnaashada alle aada dhumisana dee ilaahay yaa ku gargaarkii alle marka waad weyneysaa xaqiiqdu marka saan walow kuntu haddaan aan lahaa aclamu inaan ogahay algeyba waxa maqan berri waxa dhacaya haddaan ogaan lahaa lastaktartu min alkhayri baan badsan lahaa khayr khayrkaas dhowr wej baa lagu fasiray macaanidiisa waxaa ka mid a yacnii ganacsi aan sameeyaba ee ribixiisa iyo khasaarihiisa waxa dhici doona haddaan ogahay waaba ka leexo lahay midka khasaarada macno kale wuxuu leeyahay sanadaha soo socdae abaarta haddaan ogahay sanadkan barwaaqada badanaan wax usii kaydsan lahayo abaar maba i dhibteenba marka laakiin qeyb ma ogi iyo wax soo socda war uma hayo wamaa masaniya suu-u xumina ima taabateen oo ima asiibteen in ana dhib ima asiibeen macnaha in ana maa ana anigu maahi ilaa nadiirun mid digaya un baan ahay wa bashiirun bishaaraynayo liqowmin qolo u bishaaraynayo u digayo yu'minuuna rumaynayaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed